جنات جنات أندلس والله يرعاك أندلس جنات جنات أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس نوحي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka subaxa ee idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaan ee warkeena subax waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay dowladda saliibiyadda jarmalka ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka kenya inta badan waxaa xihan wadooyinka isku xira magaalooyinka gobolka tigre ee dalka ethoobiya kadib markii gadood ciidan ay sameeyeen askarta ku sugan gobolkaas guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka show ee wilaayada hiiraan xaflad lagu furayay iskuul waxbarasho ayaa ka dhacday deegaanka bisiqcadde ee hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada baay يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax jimco ah taariikhduna ay tahay shan iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xirada murtadiinta ee burjaad ee hoos tagta magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay dagaalkan ayaana laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalkaasi aadaah looga maqlayay goobaha ka fog deegaanadaas dowladda saliibiyadda jarmalka ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka kenya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo caliyare dowladda jarmalka ayaa soo saartay digniin ku socota muwaadiniinteeda ku sugan gudaha kenya iyo kuwa u safraya iyadoo sheegtay inay xilligani jiraan khataro waaweyn oo ay ka mid yihiin weeraro ay fulin karaan ciidamada mujaahidiinta xarakada al-shabaab bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda baarliin ayaa lagu sheegay in dadka jarmalka looga baahan yahay inay muujiyaan feejignaan islamarkaana ay ka digtoonaadaan khatarahaasi goobaha la tilmaamay ee dadka jarmalka ah looga digay inay ka agdhowaadaan waxaa ka mid ah hoteelada iyo baararka ay dadku isugu yimaadaan suuqyada waaweyn iyo goobaha gaadiidka laga raaco iyadoo sidoo kale si gaar ah uga digtay inay u dhowaadaan xuduud beenaadka u dhexeeya labada dal gobolada baringo turkana iyo kuwo kale ayay si gaar ah uga digtay wasaaradda arrimaha dibadda jarmalka in loo safro waxaa jira weeraro argagixiso oo ka dhici kara gudaha kenya kooxda al-shabaab ayaa ku hanjabtay inay weeraro ka geysan doonto kenya si ay uga argudato ka qaybgalka ciidanka kenya ee howlgalka eusom ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xukuumadda baarliin arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo sannaddii lasoo dhaafay sidan oo kale dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka ay soo saareen digniino isdabajoog ah oo ku socda muwaadiniintooda kuwaas oo ka cabsi qaba weeraro uga yimaada mujaahidiinta tan iyo markii sanadkii labada kun kow iyo toban ay xukuumadda saliibiyadda ah ee kenya ay kusoo biirtay duulaanka shadaladiirnimo ee lagu soo qaaday soomaaliya ayay mujaahidiintu waxa ay qaadeen silsilado howlgallo ah oo dadka kenyaanka ah lagu dareensiinayo inaysan amni heli doonin ilaa ciidamadooda ay gumaysi ku joogaan qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya mahadsanid walaalka inta badan waxaa xihan wadooyinka isku xira magaalooyinka gobolka tigre ee dalka ethoobiya kadib markii gadood ciidan ay sameeyeen askarta ku sugan gobolkaas nuur cali warsame ayaa sii ambaqaadaya qodobkaas banaanbax ciidan oo aad u ballaaran ayaa si xiriira uga socda magaalooyinka waaweyn ee hoostaga deegaanada uu ka arrimiyo maamulka kumeelgaarka ah ee gobolka tigre ee waqooyiga dalka etoobiya ciidamada ka amarqaata maamulka waabey axmed usoo magacaabay gobolka tigre ayay wararku sheegayaan inay xireen wadooyinka muhiimka ah ee gobolka kadib markii ay ka gadoodeen duruufo dhaqaale oo daran oo soo wajahday sannadihii u dambeeyey waxaa weli xiran wadooyinka halbowlaha ah ee caasimadda maamulkaasi ee maqalla iyo sidoo kale jidadka waaweyn ee magaalooyinka wikro iyo adigaraad iyadoo ciidamadan gadoodsani ay sidoo kale xayiraadu buuxda saareen isku socodka jidka isku xira caasimadda maqalla iyo magaalada almaata madaxweynaha maamulka kumeel gaarka ee tigray jenaraalka lagu magacaabo tadese warede oo raba inuu xaaladda dejiyo ayaa si toosa ula hadlay ciidamada waxaana uu baaq u diray bulshada dadweynaha gobolkaasi balse mudaaharaadku ma uusan joogsan waxaanay u muuqdaan inay sii xogaysteen degmada agula oo qiyaastii shan iyo soddon kilomitir waqooyi bari kaga beegan caasimadda maqalla ayaa sidoo kale isku socodku u kala xiran yahay waxaana ciidamada cariisani ay ka shanqariyeen inay ka rajo dhigeen xaaladda nololeed ee sii xumaanaysa iyo ballanqaadyada beenta ah ee maamulkaasi banaanbaxyadan ayaa ku soo aadaya xilli gobolka tigray uu ka jiro dhaqdhaqaaq xooggan oo colaadeed oo u dhexeeya maleeshiyaadka mucaaradka ee t b l f iyo ciidanka xabishada etoobiya halka ciidamada eritereya iyo kuwa etoobiya ay qarka u saaran yihiin inay ku dagaalamaan xuduudda labadaasi dal mahadsanid abuushayba guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka show ee wilaayada hiiraan xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa ka waramaya warbixintaas منبع العلوم قرض ولا تنحرف عنها قد تطورت وتمتاز بالعلوم ما أبصرت ما يساوي من معايد بها من منها تخرج تقتضي به guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana dardargelinaya goobaha waxbarashada ee qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ayaa gaaray deegaanka show ee hoostaga degmada jaralaqsi ee wilaayada hiiraan howlahan dardargelinta ah ee guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ay ka bilaabeen wilaayada islaamiga hiiraan iyo qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ayaa loogu magacdaray shaxdul himam liahli lqimam waxaana jiray ujeedooyin ay xambaarsaneed dhiirigelintan ay sameynayeen guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxaana ka mid ahaa in kor loo qaada mustawaha aqooneed iyo midka thaqaafe ee bulshada in la qiimeeyo habsamo socodka waxbarashada wilaayaadka ay booqdeen in loo sameeyo dhiirigelin iyo garab istaag muwasasaadka waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxaa guddigan intii ay ku sugnaayeen deegaanka show ay booqdeen macadka qurduba faraciisa deegaanka show iyagoona halkaasi dowro ugu qabtay ardayda macadka waxaana ardaydu ay sameeyeen soo dhoweyn ay guddigan u sameynayeen mid ka mid a gabdhaha macadka ayaa khudbad ku bixisay luqadda carabiga oo soo dhoweyn aheyd ka jeedisay munaasabadii dowrada loogu soo xirayay حضورنا الكرام فمن دواعي الغضبة والسرور في هذا المقام أن نرحب لجنة من مكتب التربية والتعليم لحركة شباب المجاهدين أطال الله بقاءه فينا وأدام الله عزه ما كر الجديدان أهلا وسهلا والسلام عليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم أهلا وسهلا والوئام عليكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم فإن مما يسعدنا ويشرفنا في هذا المقام أن نقدم أسمى كلمة الشكر والعرفان إلى مسؤولي مكتب التربية والتعليم كلله المولى بالحفظ والرعاية معترفين بدورهم البارز وجهودهم الفعال في تدوير تعليمنا وتنشيد دراستنا جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وجعل الجنة الفردوس مسواهم guddigan ayaa tartan aqooneed xiise badan u qabtay ardayda macadka kuwaasoo loo qeybiyey laba qeybood oo kale ahaa wiilasha iyo gabdhaha waxaana wiilasha loogu magacdaray sheekh xasan barsane halka gabdhahana loogu magacdaray caaisha tartanka ayaana ahaa mid xiise badan waxaana uu u dhacay sidan waxaan aadi doonnaa xagga iyo juquraafiga oo qayb ka ah mawaadda lagu barto macadka qurduba waxaa iskale majmuucada alif majmuucatu caayishat bint abibakar su'aasha si fiican ha u dhegaystaan su'aashu waxay leedahay ma alwasaa'ilu alatii istakhdamaha almujaribuuna limacrifati alkown وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق ومنى معلن وانا ترتمى معدك قردوة وانا ترتمى قراها مجموعة عائشة هذا سؤال جوابت اسكو ضيا وثلاثة وهي القمر الصناعي التلسكوب الرادار قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت su-aashii la weydiiyey dhanka majmuucada caaisha binti abibakar radiallahu tacala canhuma ee ka imaanaysa dhanka maadada juqraafiga waxay ku jawaabtay saddexda aaladood ay noo soo sheegtay raadeerada iyo dayaxgacmeedyada iyo teliskoobka waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت su-aashan waxay ka imaanaysaa maadada culuumka ama sayniska su-aasha waxay leedahay si fiican u dhegaysta majmuucada sheekh xasan barsane udkur acdaa'a aljihaazi tanafusi قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت anigoo ku socda majmuucada sheekh xasan barsane oona dhigto macad qordoba magaciiguna uu yahay abdiraxmaan sheekh cabdilla su-aashan haddaa isku dayo jawaabteedu waxay tahay alriyaataan alanf alqasafatu alhawaa'iya قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت majmuucada wiilasha ee sheekh xasan barsane waxay uga jawaabeen saddex waa sankii iyo sanbabadii iyo hungurigii ama tubadii dheereed ee hawada maraysay jawaabtu waa mid saxa waxayna ku guulaysteen laba darajo mid ka mida odayaasha deegaanka show ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona maktabka ka codsaday inay sii dardargeliyaan dhiiragelinta waxbarashada ee ku aadan goobaha waxbarasho ee maktabka uu gacanta ku hayo ilaahayga nicmadaasna sii ayaan ku mahadinaynaa Ee, mahad bilow iyo dhammaad midna aan lahayn intaas kadib maktabka tarbiya tacliim oona soo booqday oo martii noo ahay maalmahanba noo joogi waa mahadsan yihiin ilaahay khayrkooda ha badayaan leenahay waxaan codsanaynaa inuu dadaalkaas maanta la wado oo waxbarashada kor loo qaado oo ma aragtay lama laabo la afar laabo ayaan codsanaynaa ugu dambeyntii waxaa jiray jaa-isooyin iyo abaalmarino la siinaya ardaydii ku guulaysatay tartankii loo qabtay waxaana tartankii ardayda macadka qurduba faraciisa deegaanka show ku guulaystay wiilasha kuwaasoo la siiyey abaalmarino qaali ah waxaa sidoo kale abaalmarino qaali ah la siiyey gabdhihii tartanka galay inkastoo laga guulaystay haddana waxaa la siiyey abaalmarino dhiirigelinna maadaama ay la yimaadeen juhdi iyo dadaal dheeraada waxaa xusid mudan sidoo kale in hadyado qaali ah oo u badnaa qalabka waxbarashada guddigan ay gaarsiinayeen goobaha waxbarasho ayay booqdeen taasoo dhiirigelin u ahayd macallimiinta iyo ardayda intaba
العلوم قرض ولا تنحرف عنها قد تطورت وتمتاز بالعلوم ما أبصرت ما يساوي من معايد بها من منها تخرجت تقتضي به ugu dambeyntiina xaflad lagu furayay iskuul waxbarasho ayaa ka dhacday deegaanka bisocadde ee hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada baay bashiir muxiidiin ayaa noo faahfaahinayaa waxbarashadu waa aas-aasiy udubdhexaadka bulsho weliba waa halbeeg muhiim u ah akhlaaqda carruurta iyo fiyaha mustaqbalka bulshada intaba ay jirto tacliin tayasan oo ku xihan shareecada islaamka allah idinkii ummaddu weli khayrka kama zuulin halkan wilaayada islaamiga ah ee baay ahna waxa uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu dadaal dheer ku bixinayaa sannadahan inuu buuxiyo majaalaadka arrimaha bulshada isaga oo kaashanaya maamulka wilaayada dhowaan waxaan ka qayb galay xaflad ballaaran oo ka dhacday deegaanka bisiqacde ee hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada baay waxaa xafladdan ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada taasoo lagu furayey dugsiga hoose dhexe ee salaaxudiin alayuubi ee hoostegaya maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada baay ugu horreyn suldaan aadan isaaq oo ka mid a salaadiinta beesha eelay ayaa ka hadlay maraaxisha uu soo maray dhismaha madarasadan salaaxudiin iyo hadda waxa ay dareemayaan maalintii una iskoolkun lantaladay tala guud hayti la fadheeday iskoolkun sakdhasadkoodan hayti taladoo hayti mayba iska talle odayaalkii ganacsatadii waxgaradkii mujaahidiintii wala iska taladay taladaas kubacda ilaahay kaga kamahadsan markuna talina kubacda beeliska talati muxaafadada buur hakabo maamulka idin sheegna maamulka niilgaadi maamulka kubacda tan wilaayadaas idin sheegnay wilaayada ma ertahay in dhisada korta marxaladda waxaa hayd marxaladda lamaad injineerka la sheegnay wala heli labaatan siyeedkun sida sheegay oo lagala heli wala in dhisi taysan arga haytaan geekana ma arga haynahayn kuraastiyo nidaam iyo walaaj in habaysan xatana ardayda iyo anay boqol lixdii sagaal qof makaankii iyo walka barada fadeen mise helin intii maylana fikrad tale iyoon hay iyo caqli iyoon hay maaljo barad ilaahay miisaanta aakhiran ka walan beele iska la talatay waqtiga tilaka jar waqtul jihaadu jihaadkana sidii mayl fadahay in la iska talada intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay maamulaha madarasada salaaxudiin alayuubi ee deegaanka bisqacde isaga oo soo gudbiyey maadooyinka lagu baran doono madarasada waxaa ka mid ah culumta lagu qaata madarasada oo sharciga ah waxaa ka mid ah towxiidka kaas oo ah aasaaska qofka muslimka caqiidadiisa waxaa kan lagu bartaa madarasada oo culum shareeca ka mid ah fiqiga kaas oo ah qofka siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala u caabudi lahaa mucaamalaadkii iyo cibaadaadkii intaba ay kulansanaya fiqiga waxaa meesha ka marnayn oo culuma shariica ka mid ah axaadiista rasuulka calayhi salaatu salaam in ruuxii la baro ayaa meesha ku jirta waxaa kale ka mid ah haddaa soo kooba culumta tajribigaa meesha ka bixi doono juqraafiga iyo luuqadda soomaaliga iyo xisaabta iyo wakayri daalika walaalayaal madrasada magaceeda waxaa la yidhahdaa salaaxudiin alayuubi ugu dambeyn sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo madasha ka hadlay waxa uu kelimaad dardaarana u jeediyey maamulka macallimiinta ardayda waalidiinta iyo salaadiinta deegaanka runtii waa saad u sheegtay dhismahaas quruxda badan leh oo fasallada iyo howlalkaba isku dhex jira oo derbiga weyn oo dhagaxa ay ka wareegsan waxaa weeye waxaa ka muuqanayso saad u aragteedba juhdi badan in la geliyey walaalahana waa kaga mahadnaqaynaa jazaahum allaahu khayran lacag soddon kun ku dhow ayaa gashay waxaa weeye juhdigaasi faraha badan leh oo waxbarashada ay geliyeen meesha ilmahooda ay wax ku baran lahaayeen juhdiga ay geliyeen waa ugu mahadnaqaynaa gaar ahaan beesha reer ele mas-uuliinteedii jazaahum allahu khayran si gaara marka ardada hadda meesha soo istaagtay oo waxbarashadu usoo istaagtay iyo maxay ahayd oo macalimiinta aan keenay iyo maamulka intaba waxaan leeyahay iyagana ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo waxaan ka rabaa marka in juhdigii meeshaan la geliyey aysan maxay ahaydoo meesha meel cidla ah aan waxba lagu baranayn aysan noqonine macalimiintana dadaalkoodii ay qaataan iyo doorkoodii iyo kaalinkoodii maamulahana doorkiisii kaalinkiisa uu qaato dhinaca kale ardadana ay ka soo baxaan fursadaasi dahabiga ay haystaan inay ka faa'iidaystaan ay kasoo baxaan oo kasoo dhalaalaan waalidiintana insha allahu tacaala iyagana inay kula dadaalaan maadaama meeshana ay qarash gashadaan ilmahoodina ay keeneen dhinaca kale inay qayb ka noqdaan tacliimta iyo waxbarashada ay qayb ka noqdaanoo ilmahaasi la tacaaladoodii iyo kawarqabidoodii iyo soo daridoodii iyo nadaafadoodii iyo dharkoodii iyo kutubadoodii buugagtoodii intaba ay ka taxadiraan ayagana insha allahu tacaala waa kula dardaarmaya si guud ahaaneed aad iyo aad bay meel fiican u maraysaa oo sidii sanadkiina soo dhaafay ay ahayd meeshaani wax badan ayaa ka duwan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay waxauu muddooyinkanba waday mashaariic kala duwan oo xoogga lagu saarayo horumarinta aqoonta iyo thaqaafada islaamiga ah halka lagu dabarjarayo macaasida iyo jahliga waxaana mashaariicdaas ka mid ah furitaanka macaahidda lagu barto cilmiga sharciga iyadoo ay ugu dambeysay furitaanka macadka qurduba ee laga hirgeliyey deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo waxaa taas dhinac socda xaflada loo dhigayo misna shahaadooyin lagu guddoonsiinayo arday ka gudbaysa maraaxisha waxbarasho ee wax ka dhigta madaariista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadan mahadsanid abu ayman warbixinta warkiisane waxay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligaana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh